waa hagaag dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sahanka dhaqaalaha
تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلى بصورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo ah barnaamij toddobaadle ah oo jimco weliba hadaan oo kale aad kala socon doontaan idaacadda islaamiga ah ee andalus waxaan barnaamijkan ku faaqidi doonnaa oo aad kaga bogan doontaan arrimaha dhaqaalaha oo toddobaadkiiba mar aad dhegaysan doontaan insha allah
وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري maanta barnaamijkeennan waxaan ku soo qaadan doonnaa arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin muxuu yahay dhaqaale islaamku muxuu ka yidhi dhibaatada dhaqaale ee haysata calamka islaamka xalkeedase muxuu yahay inahaas ayaan ku faaqidi doonnaa xalqadeenna koowaad ee barnaamijka sahanka dhaqaalaha ee soo dhowaada mar kale هزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى waa hagaag dhaqaale muxuu yahay dhaqaale in badan oo inaga mid ah markii ay maqlaan kelimaddan waxaa u soo degdegaya hanti maal ama khayraad fara badan laakiin intaa waa uu ka ballaaran yahay dhaqaaluhu waxaana jira ereybixinno badan oo lagu qeexay iyo tusaalooyin dhowr ah oo laga bixiyey bal aan ku horrayna muxuu fiqhiga islaamku ku qeexay dhaqaale waxaan su-aashaasi hordhignay sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada muslimiinta
kelimadda marka iqtisaad asal ahaan sharciga marka loo noqdo kitaabka ilaahay sunnada nebiga calayhi salaatu wassalaam waxay ku wareeganaysaa macnaheedu laba shay kaasoo ah altawasutu waاlictidaal kama qaala jala wacalaa ثuma أwraثna اlkitaab اladina اصطafayna min cibaadina faminhm ظalim linafsih وminhm muqtasid وminhm saabiq bاlkhayraati bidn اllah dalika huwa اlfadl اlkabiir maqsuudka marka falmuqtasidu ay almutawasit kadalika sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam faqad rawaa imaamu albukhaariy fii saxiixihi min xadiidi abi hurayra can nabiyi sala allahu calay wasalam nabiga inuu yihi sadiduu waqaaribuu waqduu waruuxu wa shayun min adduljati walqasdu alqasdu tabluqu jaabir ibnu samura radia allahu canhu khudbada nebiga iyo salaadiisa ayuu ka hadlay markaasaa wuxuu yidhi wa kaanat salaatuhu qasdan wa khudbatuhu qasdan taasi marka waxa weya waxaa hordhag kaga dhignay xagga mustalaxa sharciga lafdiga sharci ahaan ama culamaau aliqtisaadiyiin almuslimiin runtii tacriifaad badan ayay ka bixiyeen culimmadaasi marka ka hadashay qaar ka mid a waxay yihiin kuwa u arkaa aliqtisaad lislaami inuu yahay fiqu lmucaamalaat almaaliya aada arki doonaa tacriifaad badan oo kala duwan oo culimmadu ay maarata maxaan ku rahdaa ku qeexeen macna aliqtisaad doctor maxamed alcarabi wuxuu leeyahay aliqtisaad alislaami waa koox usuul ah majmuuc ah waa wax la soo aruuriyey oo usuul ah oo caam ah oo uu leeyahay dhaqaaluhu taasoo aan kala soo baxayna kitaabkii sunnada nebiga kuna dhisayna dhaqaalaha kuna qiimeynayna aasaaska tilka alusuul bixasbi kulli bii'atin wa casrin kadalika doctor maxamed cabdulmuncim isagana wuxuu leeyahay macna aliqtisaadi inuu yahay cilmi daraasadiisa leh laguna daraaseeyo kayfiyada uu qofka u adeegsanaya waxyaalaha soo gelaya kadaalika ee doctor shuuqi isagana wuxuu leeyahay waa cilmiga lagu baaro waxyaalaha muuqda ee iqtisaadiga ah fi lmujtamac alislaami ama doctor cabdullaahi dariiqi wuxuu leeyahay waana tacriifka aada moodid isaga iyo midka ka dambeeyaba inay ugu yani shaamilsan yihiin wuxuu leeyahay waa cilmiga axkaamta sharciga ee camaliga lagu dhaqmayo oo laga soo qaadanaya adilada tafsiiliga ah kaasoo lagu nidaaminaya maalka kasbashadiisa meesha laga kasbanaya laga keenaya bixinta maalka marka la bixinayo waxa lagu bixinayo istihlaaga ah iyo maalka kobcintiisii ziyaadintiisii koruqaadidiisii kobcintiisa tacriifkaasi marka waxaad moodaa inuu ka habboon yahay kuwii horeon soo marnay oo jawaanib gaar ah tiltilmaamayay kadaalika wuxuu tilmaamay doctor axmed fahmi abusunna oo wuxuu leeyahay waa cilmigu lagu ilaaliyo oo lagu dhowro oo lagu habeeyo xoolaha iyo maalka ilaahay ku siiyey xaggee lagaga nidaaminaya min xayu intaajiha meeshaad maalka ka keeni lahayd iyo waxaa laisku bedelanaya tabadulaadka waxaa laisweydaarsanaya min shaksin ilaa shaksin wa min jamaaca ilaa jamaaca wa min dowla ilaa dowla waxaa laisweydaarsanaya o la kala bedelanayo iyo qaybinta waxa ayaga ah iyo waxa ayaga isticmaalkooda iyo ilaalinta maalki laftiisa ilaalin buu u baahan yahay sida marka muuqato cilmigani marka waa cilmi mutamayiz ah wa xuqa lahu dalik kana soocan baqiyat alculuum alukhraa sida culuumta kale lafteeda qaarkeed qaar kale kaga soocan tahay xadiidkiibaa maaratay maxaan ku rahdaa gooni u soocan tafsiirkiibaa gooni u soocan taariikhdii islaamkiibaa gooni u soocan waxa weeyaan maaratay siyaasa sharciya waa gooni u soocan waxa weyan waa cilmi mutamayiz can gayrihi min alculuum haddana kama baxsana in uu xiriir la leeyahay culumta islaamka inuu xiriir la leeyahay oo maaratay maxaan ku rahaa uu ku laban yahay kama baxsana in badan oo ka mid ah dhaqaalyahanada caalamka ayaa iyaguna isku raacay oo dhaqaalaha ku qeexay maamulidda khayraad ama hanti sidoo kale qaar badan oo ka mid ah dhaqaalyahanada caalamka iyo khubarada majaalkan ku takhasusay waxay dhaqaaluhu ku tilmaameen cilmi lagu aqoonsado dhaqdhaqaaqyada la xidhiidha ka faa'iidaysiga khayraad ama u howlgelidda siday ku socon lahayd nolosha caadiga ah ee aadanaha waxaa kaloo tacriifaadka laga bixiyey ka mid ah in hantida la maareeyo iyadoo aan la bakhiilaynin isla mar ahaantaana aan si xaddhaaf ah loo isticmaalin soomaaliduna waxay dhahaan waxaada dhaqaalayso oo ay ula jeedaan tashiilo oo maamul oo maare dhanka ra-somaaliyiinta markaan eegno waxay kelimadda dhaqaaluhu ku sharxeen maaraynta khayraad si uu qofku u gaaro sarreedo ama baraare haddii si kale loo dhigana isku filnaan shakhsi dhanka dowladuhuna waa si ay u gaaraan haymano iyo madax bannaani dhaqaale ereyga dhaqaale in badan oo ka mid ah dhiganayaasha qawaamiista afka soomaaligu waxay ku qeexeen inuu yahay hanti ama habka hanti loo maamulo si kale marka loo dhigana waa aragti wax soo saar ama koox unugyo ah oo kala duwan oo wax soo saar dhaqaale waa wax soo saar wax la soo saaro ama hu ha noqdo ama wax la cuno ha noqdo ama aqala dhisata ha noqdo oo kafargaraynaya ama daboolaya baahida community usoo express gareeyeen ee dadku leeyihiin dhaqaale marka wax soo saar iyo baahidii oo la daboolayo labadaasoo isku tegey iyo waxyaalaha dhexdooda ku jiray isla doondoonanaya foormulada isku geynaya dhaqaale waa kaa weyn dhaqaale waxaa kaloo la odhan karaa waa waxa ay ku tiirsan tahay nolosha aadanaha oo wax weliba lagu jaangooyo mustafe axmed deeq oo bartay cilmiga dhaqaalaha isagu wuxuu sidoo kale sheegayaa in dhaqaale lagu qeexay siday bulshadu u maarayso khayraadkeeda marka inta badanna dadku waxaad moodaa inay isku khaldaan businesska iyo iyo iyo maaragtay iyo iyo economicska waynu sharxi doonaa iyadana siyaabo badan oo maaragtay loo loo loo loo sharaxo oo maaragtay definition badan buu leeyahay laakiin kaan isleeyahay wuu ugu dhadhow yahay waxa weeyaan sida maaragtay societygu ay u manage karayso resourceskeeda ama sarwada ama waxay haysato si ay u adeegsato bulshada dhaqaalaheeda sida sida sida loo maareeyo si maaragtay iyadoo iyadoo adeegsanaysa waxyaabaha resourceka ay haysato si ay u hesho waxay doonayso nolosheedana kor ugu qaado waayo bulsho walba inta badan waxbay haysataa waxna ma haysato marka muhiimaddu waxa weeyaan sidaad u maaraynaysaa resourceska fara badan ee leedahay ama ha noqoto waxyaabo dabiiciya ama ha noqoto awoodda dadka dee bini aadamka ama ha noqoto locationkaaga aad ku taalo ama waxyaabaha si aad maaragtay ilaha dhaqaale ilaha dhaqaale dal ama bulsho ay leedahay exactly exactly aad marka adduunyada wixii aad magaranaysaa aad adigu u aad magaranaysaa geyn karto si aad adiguna u hesho waxaad doonayso marka sida arintaa loo manage gareeyo baa la yidhahdaa economics in ka badan laba bilyan oo ka mid ah dadyowga caalamka oo ku kala nool konton dal waxay dhaqaale u adeegsadaan kelimadda ekonomi haddaba waxay ka dhigan tahay kelimaddan heerarka ay soo martay iyo asalkeeda waxaan wax ka weydiinay maxamed xasan alfaatix kelimaddan ekonomi hadda waa ingilish isbaanishka iyo faransiiska oo iyaguna sidoo kale ah luqado ballaaran oo dalal badan looga hadlo waa uun iyada oo wax yar laga bedelay laakiin kelimadda asalkeedu waa igriiqi igriiqiyintuna waa kuwa hadda gariiga loo yaqaano oo lahaa xadaarad hore waxay kelimaddan adeegsan jireen afar boqol oo sano ka hor dhalashadii nebi ciise calayhi salaam waxay iyagu xilligaas u adeegsan jireen maamulka guriga ama qofka maamulaya qoyska waxayna ka koobneed laba jumlo oo la isi saaray oo ahayd guri iyo maamul fatrad dheer kadib way isrogtay oo waxay noqotay in loo adeegsado dadka maamulka haysta ama dowladaha hogaamiya ilaa markii dambe ay noqotay maamulidda hantida قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى وهجاج haddii aan intaa uga gudubno micnaha iyo tacriifka dhaqaale markan aan eegno waxa uu islaamku ka yidhi dhaqaalaha maadaama qur'aanka kariimka uu yahay masdarka iyo asaaska ugu horreeya cilmi weliba waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay sheekh xasan maxamuud takar oo ka mid ah culimmada muslimiinta bismi illaah alxamdu lilah sala allahuma calaa nabiyina moxamed sideedaba sida la ogyahay alqur'aan alkariim waa aasaaska cilmiga isha dhabta ah ee cilmiga waa qur'aanka weeye qur'aanku waa asaaska sida dhabta ah xadaaradda islaamiga taas oo badbaadisay caalamka kamana badbaadisay weylaadka iyo dhibaatooyinka iyo hoogga iyo mashaakilka ay u riixdaa haddana ila taqadum alhaa'il reer galbeedkun ayaday ka qaateen laanna muslimiinta cilmiga aabbahood wey muslimiintu waxay kow ay soo diriyeen sayniska dhammaantiis culumtii hore ay kow keeneen waxaa ka mid a horta xisaabta dhan ayaa keenay cilmiga طibiga ayaa keenay astronomiga amase cilmiga xidigiska ayaa keenay kulli muslimiinta ayaa iska lahaa waa la ogyahay gaaladii waxay ka ogaayeen ma jiro walidaalika zoologiga xataa kulli marka zoologigii iyo botiny laisku daray living things science ku saabsan knowledgegaas weeyaan muslimiinta ayaa qariroo sameeyey jaamacaadkii al andalus baa lagu dhigan jiray taa marka waxaan ula jeedaa iyose ila tegin in muslimiintu ay ahaayeen furihii cilmiga iyo horumarka dunida oo dhan haddaan gudaha u galno mawduuceenna maanta maxay diintu ka tiri dhaqaalaha arrimaha dhaqaalaha kutub badan ayaa si gaar ah looga halifay haddaan eegno dhanka qur'aanka kariimka waan ishaarnay horay in qur'aanku uu yahay kitaabkii adduuniya aakhiraba haddana uu yahay mid guud oo dhammaystiran oo dhammaan arrimaha xayaatada insaanka iyo noloshiisa dhinacyadeedao dhan uu yahay kii daboolaya meesha laftigeeda ayaa qur'aan ka hadlayaa jawaanibta mid ka mid ah jawaanibta nolosha oo muhiimka ah muxuu yahay aljaanib aliqtisaadi jaanibka dhaqaalaha weeye qur-aanku ka hadlaya qur-aanku wuxuu muujiyey qiimaha uu maalku leeyahay iyo dowrka muhiimka ee xayaatada dadka wuxuu caddeeyey qur-aanku haddana waxyaalaha ay tahay inaan loo dhowaan oo xaaraamta ah sida ribada iyo wixii la mid ah sariqada iyo qishka iyo dulmiga iyo qamaarka laakiin de haddii laga tago qur-aanka camalfalkiisa waxa maanta jooga ayaa dhacaya aan u jeedno waxaanu markaa soo bandhigaynaa mabaadi' iyo afkaar taasoo u yeeray qur-aanku oo caddeeyey oo jaanibka dhaqaalaha ku saabsan subxaanahu watacaala caza wajalla aayaadkiisa bayinaadka wuxuu ku leeyahay wahuwa aladii sakhara albaxra lita'kuluu minhu laxman طariya watastakhrijuu minhu xilyatan talbasuunaha watara alfulka mawaakhira fiih walitabtaguu min fadlihi walacalakum tashkuruun kaalinka afraad oon galayno ama qodobka afraad ixtiraam xaqi lmilkiya wey yacni dadkii ilaahay wax siiyey in lagu ixtiraamo wuxuu ilaahay siiyey aan laga boobin aan la dhihin soo waxaayo dhan keen qaala tacaala waaladiina fii amwaalihim xaqu macluum arinta shanaad ba waxay tahay in loo dadaalo wujuubu sacyi wax la yihahdo walxaraka macnaa in lagu dadaalo ay waajib tahay in loo dhaqaaqo oo activity la sameeyo dhaqdhaqaaq la sameeyo maal la kasbado la shaqeeyo wax la soo saar la sameeyo qaala caza sha'nuh فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله kaalinka lixaad wuxuu yahay inay waajib tahay si wanaagsan maalka lagu kasbado meel haboonna in wax lagu bixiyo kama qaala caza wajal yaa ayuha الnaasu kuluu mima fi اlardi xalaala طayiba walaa tatabicuu khuطuwaati الshayطaan inahu lakum caduw mubiin arrinka toddobaad waxay tahay inay xaaraam tahay wasaa'ilka kasbiga aan sharciga ku taagnayn sharciga allah arrinkaa waa la xarimay maxaa ka mid a marka wasaa'ilkaas oo xaaraamta ah kow ribadii baa ka mid ah qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wadaruu maa baqiya min alribaa in kuntum mu'miniin maxaa ka mid ah iyadana oo kaalinka labaad soo gelaya xaaraamtaas qamaarkii baa soo gelaya iyo in laga ganacsado waxyaalaha mukhaadaraadka oo dhan qaadkii baa soo gelayo tubaakadii baa soo gelayo sigaarkii baa soo gelayo kininiyada mukhaadaraadka oo dhan baa soo gelayo khamrigii baa soo gelayo waxaasoo dhan wey qaala subxaanahu watacaala inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalazlaamu rijisun min camali ashaytaan fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun waxaa kaalinta kala gelaya iyadana oo kaalinta ku sii xigta ah miisaanka lagu ciyaalo iyo kaylkii iyo waxbeegiddii iyo waxlakalaad oo la dhimayo markii dadka loo beegayo markii hadhow adigu soo beeganaysid buuxsanaysid arrinka caynkaasi ayaa ilaahay diiday oo qur-aanka noogu soo dejiyey qaala tacaala weylun lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabacuuhuun liyowmin cadiim haddaba maadaama islaamku uu sidani uga hadlay dhaqaalaha waxay ahayd in muslimiintu ay hoggaamiyaan dhaqaalaha caalamka oo ay maanta u hoos fadhiyaan gaalada oo dhaqaalaha u adeegsatay qabsashada dalalka muslimiinta tiyo muslimiintu ay haystaan kansiga ugu qaalisan dunida ee u horseedi karaa horumar dhinac kaste ah waana diinta islaamka haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa keenay dib udhaca dhaqaale ee haysta muslimiinta maxayse tahay sababta gaalada ay maanta u hayaan hoggaanka dhaqaalaha dunida sidaba ay u hayaan hoggaanka siyaasadda caskariga iyo teknolojiyadda su-aashaasi waxaan hordhignay mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed waa su'aalo culus una baahan wakhti dheer haddaan si kooban uga hadalno asbaabta dibudhaca dhaqaale ee ku habsatay muslimiinta haddaan qayaxno dibudhac dhaqaale wuxuu yahay wuxuu ka dhigan yahay ku fashilmidda ka faa'iidaysiga wax soo saarka si buuxda ayadoo loo fiirinayo dibudhaca aqooneed iyo midda fanniga ah intaba si kale haddaan u dhigno waxay ka dhigan tahay in lagu fashilmo habugudashada wanaagsan ee dhaqaalaha dal asbaabta dibudhaca dhaqaale waxaa ugu waaweyn kow ka go'idda ummadda shareecada allah taasoo ay ka dhalatay inay lunto makaanadii dhaqaale iyo midii siyaasadeed intaba labo maqnaanshada fikirka istiraatiijiga islaamiga ah ee yatacaamalu maca almustaqbal waxaa ka mid a sidoo kaleeto oo asbaabta dibudhaca jahliga ama aqoon yarida taasoo keentay inay yaraato xirfadaha dhaqaalaha lagu hormariyo iyo hal abuurka sidoo kaleeto waxaa ka mid a asbaabta dibudhaca ra'sulmaalka miraha laga soo saari lahay oo yaraada filbinya taxtiya si loo xoojiyo kobaca dhaqaale waxaa kaloo ka mid a asbaabta fasaadka nidaamyada siyaasiga taasoo qalqalgelinaysa kalsoonida iyo helitaanka biyi ah mulaa'ima lil istihmaar waxaa kaloo ka mid a asbaabta dibudhaca dhaqaale isbedelada bii'ada iyo musiibooyinka dabiiciga ah taasoo saameyn xun ku reebta dhaqaalaha waxaa kaloo ka mid a asbaabta dibudhaca dhaqaale isqabqabsiga iyo dagaalada hubaysan taasoo daciifinaysa istiqraarka iqtisaadiga sidoo kaleeto waxaa ka mid a ku tiirsanaanta hal meel oon lahayn ila dhaqaale oo kala duwan taasoo yaraynaysa helitaanka fursadaha koboca dhaqaale iyo horumarka waxaa sidoo kaleeta ka mid a waxbarashada aan dhiirigelinaynin wax soo saarka waxaa kaloo ka mid a asbaabta dibudhaca dhaqaale waxbixinta aan loo meel dayin oo loo yaqaano al infaaq albadkhi waxaa kaloo ka mid a asbaabta dibudhaca inaysan jirin doonista isbeddeldoon dhaqaale iyo mid horumar intaba qaala allahu tacaala ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim asbaabta dib u dhaca dhaqaale ee mujtamaca islaamiga waa inuu bannaaniyaal u noqday afkaarta cadowga ee u qurxinaysa mabaadi'da haddaamada ah gaaladu waxay nala jecel yihiin dhibaato oo dhan inay nagu dhacdo fii suurati aali cimraan aayadda boqol toban iyo siddeedaad iyo aayadda boqol toban iyo sagaalaad iyo aayadda boqol iyo labaatanaad alla wuxuu nagu sheegaa dhagarahooda iyo inay ka xumaanayaan wanaag inaan helno kunay farxayaan dhibkayna asbaabta dib u dhaca waxaa ka mid ah in naloo meeriyey inaan nahay dunida saddexaad oo aan ka maarmin faragelin shisheeye sidaa awgeed ayaa waxaa nugu dhacay waxa loo yaqaano alxibaad waashucuuru bidduuniya gaaladu waxay qabsadeen dhaqaalihii iyo siyaasaddii markay muslimiinta ku fuliyeen duulan maskaxeed ay ka mid tahay in naloo muujisto wejiyo insaaninimo oo ay ka dambayso dhagara fara badan waxaa kaloo ka mid a oo naloo adeegsaday khidaaca siyaasiga oo ku dhisan been iyo xiilad ee dhaqaala boob ah iyo in gebi lagaa tuuro oo waxaa la yidhaha addafcu ila almasaaliq waxaa kaloo ka mid a cadaadin siyaasadeed iyo mid dhaqaale si laysugu dhiibo gaalada danta ka dambaysana ay tahay inay ummaddan ku haayaan fii daa'irati takhalluf aw alridaa bitanfiidi khudadihim waxaa kaloo ka mid a midabta koor iyo kooxaysi waxaa jira afkaar ummadda loo dhiibay oo ah in la ammaano faqriga oo la buunbuuniyo lana dhaleeceeyo dhaqaalaha iyo wax soo saarka waa sadamaad nafsiya iyo mawruuhaad ijtimaaciya waxa ugu weyn dhibaatada waa oo dhibaatadaasoo dhan noogu dhacayso waa cadamul wacyi ayadoo la ogyahay nabiga calayhi asalaatu wasalaam inuu allah ka magangeli jiray gaalnimada iyo faqriga intaba allaahuma innii acuudu bika min alkufri waalfaqri waa adkaarta la akhriyo subax iyo galabay ka mid tah gaaru sabaaxi waalmasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam faqriga ummadda waa kala dagaalamay markii la waayey shuruudihii horumarka ummadeed sida in la helo nidaam idaariya iyo in la helo islaax annidaam altacliimi sidoo kale in la helo islaax annidaam asiyaasi addiini in la helo islaax annidaam aliqtisaadi ayaa meesha ka baxday oo ummaddii ma laha intaba sidaas darteed waxaa yaraatay wax isku falki qabti waxaa meesha ka baxay caqiidat aliraadati wannuhuud alati tarfudu alisticbaada waalqumuul yaquulu allahu tacaala inna kulla shayin khalaqnaahu biqadar markay gebtay ummadda islaamiga wax noqoshadii iyo wax soo saarkii oo ay lumisay qabtii ayay gaaladu ka faa'iidaysteen dhaqaalaha iyo gacankuhaynta teknolojiyada iyo siyaasada waxay shaqaalaysteen aqoon-yahankii ummadda qayb ka mid a iyo da'yartii qayb badan oo ka mid a khayraadkiina ka gurteen waddamada islaamka
وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلات صورة مضيئة إبداعها ينسى وهجاج mar haddii aan garanay sababta keentay dib u dhaca dhaqaale ee haysta muslimiinta ma jirtaa qaab looga gudbi karo waxaan su'aashaasi hordhignay mar kale sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada muslimiinta mushkilada dhaqaale xumo ama dib u dhac ee muslimiinta ku habsatay sideebaa dadka muslimiintu ay kaga bixi karaan waxaa awalan aan u baahannahay inaan isxasuusinno nicmada ilaahay subxaana wa tacaala nicmatulislaam waaliimaan oo ilaahay uusan ummad kala siinin allana nagu galladaysta casa wajal nicmadaasi iimaanka iyo islaamnimada oo ilaahay nagu galladaystay baa waxay xambaarsan tahay inaan noqonno ama aan ahaanno indhaha ummadda caalamka ee ayadu wax laga qaadanaya ee aan wax qaadanaynin cid kale ka qaadanaynin haddii la waayo oo inaan indho noqonno caalamku indho u noqonno la waayo oo mas-uuliyaddii iyo xilkii ilaahay dusha naga saaray aan gudan weyno waxaa imaanayo waxa maanta dadka muslimiinta haysta ee tabaciyada ah muqallidnimada ah inay raacsan yihiin wax loo meerinayo cadowgoodiina uu wax u meerinayo jisyada ka qaadayo ducafaa ay yihiin ayaga isu xoog badan cadowgoodii u tabaryar kala qaqaybsan dhibkaasi marka laftiisa waxaa ka ratimaya dhaqaalahaadii in asagii laftiisii hoggaankiisa lagu hayo oo kobaciisii lagaa ilaaliyo wax soo saarka in lagaa ilaaliyo fakirkii iyo maaragtay maxaan ku rahdaa taladii aada lahayd inaad yeelato teknolojiyada maanta ka qaybgashid in lagaa ilaaliyo oo xaduud aada noqoto qof xadidin aada noqoto idan masalada asalka ah oo loo baahan yahay in wax ku salayno iimaankaasi waxaanu farayo qiyaadadiisii ah inaan u noqonno wax laga maarmaan oo dad iimaankoodii islaamnimadoodii u mustaqil ah oo waxa uu faraya fartoomi kara inaan nahay wax laga maarmaan arrinta labaad waa arrinta dhaqaaluhu uu soo gelaye dhaqaalahaadu inuu ka madax bannaanaado cadowgaada waxaa kaloo marka in la xuso u baahan oo culimmada iqtisaadiyiinta ay ka hadleen waxaa maanta ay u yaqaaniin bilmushkila aliqtisaadiya oo ay ku tacriifiyaan binnudrati nisbiya helitaanka mawaaridkaasi dhaqaalo inuu yar yahay oo nisbo aada iyo aada u yar ay tahay culimmada muslimiinta ee ka hadla dhaqaalaha waxaa ka mid ah qolo diidan aslanba inaan la aqbalin inayba jirtaba nudrada noocaas ah yacnii inaysanba jirinba helitaanka baahida qofka waxa uu u baahan yahay iyo xaajaadka mujtamacan u baahan yahay ama dowladdan ay u baahan tahaa naadir ah oo in la helaba maaragtay maxaan ku rahda ay naadir tahay aqbalkeeda la aqbalaba inaysan jirin oo aasaas lahayn bay maaragtay culimmada qaar ku tegeen iyagoo u daliishanaya kitaabka ilaahay jalla wacalaa wax alla wuxuu bani aadamka u baahan yahay oo dhan inuu arlada dhexdeeda ilaahay subxaanahu watacaala u dhigay calimahu man calimahu wa jaahilahu man jaahilahu ciddii garatana way garatay wayna la soo baxday oo maartay maxaan ku way ka faa'iidaysatay ciddii aan garanin oon ayadu gaarin aqoonteediina maartay maxaan ku rahdaa ma garanin laakiin baahida bashariga uu u baahan yahay alla kafaalo qaaday risqigaas wuxuuna dhex dhigay dhulka dhexdiisa waxay u daliishanayaan macnahaas iyo fikrigaas qowlka ilaahay tabaaraka wa tacaala allahu aladii khalaqa alsamaawaati waalard waanzala min alsamaai maaan faakhraja bihi min alhamaraati risqan lakum wasahara lakum alfulka litajriya fi lbaxri biamrihi wasahara lakum alanhaar wasahara lakum alshamsa walqamara daa'ibayni wasahara lakum alleyla walnahaar waataakum min kuli ma sa'altumuuh wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana ladaluumun kafaar haddaba marka waxaa lagaba maarmaan ah aqoontii ummadda waxaa ilaahay siiyey oo ilaahay ugu qadaray dhulka dhexdiisa ay kula soo bixi lahayd waa qodob muhiim ah oo nusuustina ay caddaynaysa ummadda marka waxaa lagaba maarmaan ah awalan inay dhulka beerato waxa ilaahay geliyeyna ka soo saarato waxa ilaahay badda u geliyey ee khayraadka ah oo waxay ku noolaadaan iyo waxay ka tijaaraystaan intaba noqon kala inay soo saartaan inay aqoontii waxaa lagu soo saaran lahaana yeeshaan taa waa laga maarmaan muhiim ah waxaa kaloo iyadana maartay maxaan ku raha laga maarmaan ah maalku sida bini aadamka idaaro ugu baahan yahy maamul ugu baahan yahy idaaro ugu baahan yahy oo waxa aad isticmaalayso waxna waa duruuriyaad waxna waa kamaaliyaad waxna waa taxsiinaad shay duruuri ahoo taagan shay taxsiiniyaad ah oo iska dheeraad ah in lala aado waa suu idaarat aliqtisaad ay ka imaanay ummaddu marka inay idaarayso dakhliga soo gelayo oo ay bayqaamiso isticmaalkii sharciga ay ku bayqaamiso taa iyada lafteeda waxay tahay waxaa keeni kara dhaqaaluhu inuu kaco oo kor u kaco oo kobco keeni kara waxaa kaloo iyadan muhiim ah mujtamaca muslimka ah waa inuu asaga dhulkiisa maalgashado oy wax soo saartaan oy dhaqaalahooda ku kobciyaan waa laga maarmaan beddelkii cadowgooda uu maal gashan lahaa dhulka iyagu ay degan yihiin oo mirihii iyo nuxurkii ummadaasu lahayd oo ilaahay ku khasisay oo mawaadil khaamka cayriinka ah cadowgaada uu la tegi lahaa oo adigu kugu dhibaatayn lahaa waa in ayagu muslimiintu ismaalgeliyaan soo saartaan taana waa lagama maarmaan الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلى بصرة مضيئة إبداعها ينسى gunaanidkii xalqadeennan koowaad ayaynu isla soo gaarnaye xalqada xigta ee toddobaadka soo socda haddii uu alla idmo waxaan ku egi doonnaa halka uu ka soo bilowday dhaqaalaha islaamiga ah iyo heerarka uu soo maray guud ahaan intaasi ayaynu ku soo gebagabaynay xalqadeenna koowaad ee barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo balan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
سل الليل والإصباح والطير شادي
تجلت تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي تجلى